barnaamijka dhallinyarada maanta kulanti wacan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a waxaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitabaan iyo hirarka efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa bisha sebtembar waa toddobiyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farshan
qodobada aad idaacaddeennan duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mida warbixin ka hadlaysa waxbarashada hablaha waxay wasaaraddii ku dhiiratay inay samayso hablo noqon kara maamulayaal oo iskuulkiiyo kohanan karaya oo imikada waxaa jirta iskuul la idhaahdo geralis school boroma geralis school ama dugsiga gabdhaha ooy gabadhi maamulo ka tahay dhammaan macaalimiintuna gabdha yihiin sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dhallinyarada laascaanood oo ka hadlaysa wax akhriska iyo muhiimadda ay waxbarashadu u leedahay in buwaag ay akhristaan gaar ahaan ay ka helaan maktabadaha kadib markii la arkay baahida ardaydu jaamacadda iyo ardayda dugsiyada sare iyo ardayda jaamacadaha ee gobolku ay u qabaan wax akhriska waxaana loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan ardayda jaamacadda nugaal ardayda jaamacadaha kale ee gobolka ku yaala ardayda dugsiyada sare ardayda macaahidda kuwa hoose dhexe iyo dhammaan dadka gobolka jooga ee wax akhriya
dhinacii heesaha ayaan iyaguna ka maqnayn barnaamijka
codkaas iyo qodobo kale oo xubintii ciyaaru ka mid tahayna goordhow ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida xalay waxaa foodda isdaray labada murashax ee madaxtinimada maraykanka u ordaya ee hillary clinton iyo donald trump waxaana xalay ay ka doodeen qodobo kala duwan dooda xalay waxaa qodobada warbaahintu hadal hayso ka mid ah diidmadii trump ee ku aadanayd in uu taageeray dagaalkii ciraaq eedihii uu u soo jeediyey hillary clinton ee ku aadanaa soo ifbaxa kooxda isis iyo weliba isaga oo sheegay inaanay hillary clinton haynin qorshe ay kooxdaas kaga adkaanayso trump ayaa isweydiiyey in hillary clinton ay leedahay awood ay dalkan ku hogaamiso halka hillary clinton ay trump ku tilmaantay in qorshayaasha uu jeebka ku sito inay yihiin kuwo u danaynaya oo keliya dadka ladan iyada oo ku dhaleecaysay in uu hore u sheegay in dadka ladani ay yihiin kuwa shaqooyinka u abuura dadka dabaqadda dhexe
warbixin ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa lagu sheegay in in ka badan boqolkiiba sagaashan dadweynaha caalamku ay neefsadaan hawo aan nadiif ahayn oo wasakhaysan oo ku keeni karta dhibaatooyin caafimaad warbixintan oo maanta oo salaasaa la soo saaray ayaa sheegaysa in dadka khatarta ugu badan ku jira ay yihiin dadka ku nool magaalooyinka waaweyn kuwaasi oo ay ku gadaaman tahay hawo aan nadiif ahayn oo ay neefsadaan sidoo kale iyana waxaa la yaab noqotay warbixintan in laga sheegay in laga dayriyey hawada meelaha baadiyaha ah oo la sheegay iyaduna inaanay nadiif ahayn waxaana w h o sheegtay in boqolkiiba labayo sagaashan dadweynaha caalamku ay yihiin kuwo ay saameyn ku yeelatay wasakhowga hawada ee sii kordhaya caalamka oo dhan
duhur wanaagsan dhegaystayaal la-anta afka soomaaliga ee v o a yaad nagala socotaan sannadahan ugu dambeeyey waxaa soo kordhayey dadaalada la doonayo in kor loogu qaado waxbarashada hablaha isla markaana loo helo macallimiin dumar ah oo hablaha ka caawiya waxbarashada wariyaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan ku eegaya hablaha loo tababarayo inay macallimiin noqdaan wakhtiyadan dambe waxaa ka jira gobolada somalilan dadaalo la xidhiidha sidii kor loogu qaadi lahaa dhanka waxbarashada gabdhaha waxaana inta badan mashaariicda la xidhiidha waxbarashada haweenka iyo kor uqaadistooda ku howlan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo kaalmo ka helaysa hay-adaha caalamiga ah jeeke cismaan ciye waa iskuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka awdal wuxuu sharaxaad inaga siinayaa mashruuc gabdhaha waxbarta ee macalimiinta ah loogu tababarayo maamulayaal dugsi
mashruuca waxaa loogu talagalay in hablaha lagu tababaro habka maamulka waana markii ugu horeysay ee mashruucan laga hirgeliyo gobolka iyadoo la tababarayo hablo loo tababarayana inay noqdaan maamulayaasha dugsiyada hoose hore waxaa loo sameeyey assessment ama waxaa loo ka wargalay bal inaynu ogaano kuweebaa ku fiican dugsiyada hoose marka loo eego xagga hablaha iyo xagga macalimiin ina oo raggiya markaan taa eegno waxaan ogaanay inay habluhu ku fiican yihiin barbaarinta caruurta taasi markaynu hablo t- badan tababarnay macalimiin ka howlgelinay haddana waxay wasaaraddii ku dhiiratay inay samayso hablo noqon kara maamulayaal oo iskuulka iyo kohanan karaya oo imikada waxaa jirta iskuul la idhaahdo geralis school boroma geralis school ama dugsiga gabdhaha oy gabadhi maamulo ka tahay dhammaan macalimiintuna gabdha yihiin markaanu eegnay waxbarashadooda waxaad arkaysaa waxbarasho kor u socota ama ay hablihii aada wax u baranayaan marka mashruucan taasaan horta ugu talagalnay balilana iminkana ku tijaabino hablo iminka waxaa tababarka u socda sideed gabdhood waxaa nooga wakiila jaamacadda camuud university iyadoo tababarkii bixinaysa xagga ine- fankan waxaa naga caawinaysa wada wadnaa hay-adda unicef ayaana fanka bixinaysa waxaan ugu talagalay in hablaha aqoontooda marka hore waxaa la tababaray facekii koowaad waxaa sagaal bilood oo scot oo kale u dhigmaysa oo weliba ku jirta habkii maamulka aqoontoodiina kor baa loo qaaday haddana markaynu eegno waxaan bal ha loo sii wado muddo sagaal bilood oo kale i- in loogu daray sagaalka iminka toddoba ay ku jiraan marka mashruucu kaasuu daaran yahay
maxay tahay faa'iidada mashruucani u leeyahay dugsiyada iyo hablaha macalimiinta ah ee tababarka qaadanaya isagoo su-aashaasi ka jawaabaya iskuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka awdal wuxuu yidhi horta markaan dhinaca ka eegno laba faa'iido mashruucaas yeelanaya inay dhiirigelin u noqoto inay habluhu horta hanan karaan maamulka oy maamulkii noqon karaan waxaana insha allah noqonaysaa gabdhihii markay kasoo baxaan maamul dugsi waxaa lagu aamini kara waxyaabo kaleo ka badan taasi waa xaggii haddaad dhinaca ka eegto imika ahaan dee habluhu saamiga ay ku leeyihiin inay ka mid noqdaan xagga maamulka iyo ka dowlad ahaan inay dee ku lahaadaan saamigooga inaan ka muujino ta labaad waxay faa'iido u tahay ilmaha yar ilmaha yar hooyada uu u dhega nugul yahay ama wax badan bay ka ogaan kartaa una u samri karayn xaggii aabbuhu oo xaggii samirkii iyo caruurtii iyo barbaarintoodii iyo waxbarashadoodii ka howlgalkoogii iyo iyadna faa'iido u yeelanaysaa marka labadaa faa'iido ayaan uga dan leenahay ka wasaarad ahaan inaanu uga faa'iidaysano mashruucan
arrintani ma tahay mid dhiiri gelinaysa hablaha waxbarashada ka tegay iyagoo aan dhammaysan heerkooga waxbarasho iyo gabdhaha aaminsan inaanay shaqo sare qaban gabadha waxbarataa waxaa dhacaysa inay hablo badan ku dhiiradaan oo yidhaahdaan waxaad noqon kartaan maamule maamule haddii layna ogolaaday iyo wax ka sarreeyaba waxayna siinaysaa gabadh kasta hadday waxbarato inay dee kasoo gali karto maamulkii meel fiican aqoontoodiina kor bay u qaadaysaa kuwii jaamacadaha ku jira iyo kuwii waxbaranayana meel ay hiigsadaan oo gaadhis yidhaahdaan bay noqonaysaa marka insha allah taasi waxaan leeyahay xaggii aqoontii hablahana waxbay ka taraysaa ka wasaaradaha xafiiskaygu wuxuu leeyahay xafiisna la dhahdaa xafiiska haweenka oo u gaar ah oo gaba gabdhaha ka warhayntooda iskuullada inaan muxuu ahaaye aqoontooda soo eega alxamdulilah iminka waxaad arkaysaa iskuullo ay habluhu kaga badan yihiinba inamadii oo markay arkeen de gabadh markastoon fiil u baxaynan inta badan waxaan tiraa ama waa gabadh ama iyo wiil haddii kalena haddii hal qof tahay waxaan dhahaa, bal gabdhuhu ha tegaan si ay gabadha u noqoto gabadh de kuwii kale ku hirtaan markaa taa laftigeyga faa'iido u yahay mashaariicda wasaaradda waxbarashada ay la qabato hay-adda sanduuqa badbaadada carruurta ee unisef iyo hay-adaha kaleba seed u aragtaa iskuduwe waxaa kaloo aada uga mahad celinaya unicef oo wax badan naga qabato ama mashaariic fara badan sida kaad iminka hablahan tababarkooga iyo oo kharashkeega oo dhan bixinaysa waxaa kaloo naga caawisaa mashruuc dhan oo xeebaha ah waxaa kaloo naga caawisaa ku kaloo g p laa macalimiin ilaa saddex boqol oo macalin somaliland ay ay siiyaan salarigoogii mashruuc iminka noo bilaabmaya waxaan markaa aada uga mahad celinaya siday uga warhayaan inkastoo dee waajibaadkoogii aad tahay haddana siday ugu dhagan ugu liyiinay maanta ku garteenna hablahana la tababaro aad baan uga mahad celinayaa haashim sheekh cumar good v o a boorama
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ah ee v o a washington magaalada laascaanood waxaa laga furay maktabad loogu talagalay in ardaydu ay wax ku akhristaan arrintan ayaa ku soo beegantay iyada oo dhallinyarada gobolkaasi ku noole ay marar kala duwan cabasho ka muujiyeen inaanay gobolkaasi ka jirin goobo ay ka heli karaan buugaagta ay u baahan yihiin wariyaha v o e da laascaanood cabdikariin olol ayaa haddaba booqday xaruntaasi la dhigay kutubta wax akhriska waxaanu ka soo diyaariyey warbixintan
magaalada laascaanood ayaa laga hirgeliyey maktabad ay si weyn uga faa'iidaysan doonaan dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha iyo dugsiyada iyo macaahidda ku yaala hore ayaa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a dhallinyaro la hadashay ay sheegeen dhowr bilood ka hor inaysan helaynin goob ay wax ka akhristaan iyo buugaag ay u tagaan dhallinyaradan ayaa si weyn u soo dhoweeyey furista maktabadani weyn ay hirgelisay jaamacadda nugaal ee ku taalla gobolka sool waxaana aan la kulmay qaar ka mida maamulayaasha dhallinyarada ee maktabadaasi gacanta ku haya iyo arday iyagu xilligaasi akhrisanayay iyo dadweyne kala duwan bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa anwar maxamuud xaaji khaliif waxaan ahay mas-uulka maktabadda jaamacadda nugaal laakiin dadaal badan oo ay la sameeyey jaamacaddu waxay hadda furtay sanadkan maktabad aada u ballaadhan oo ay yaalaan waag aada iyo aada u fara badan buwaagtaas oo tayadoodana la hubiyey oo buwaag tayeysan ah kadib markii la arkay baahida ardaydu jaamacadda iyo ardayda dugsiyada sare iyo ardayda jaamacadaha ee gobolku ay u qabaan wax akhriska waxaana loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan ardayda jaamacadda nugaal ardayda jaamacadaha kale ee gobolka ku yaala ardayda dugsiyada sare ardayda macaahidda kuwa hoose dhexe iyo dhammaan dadka gobolka jooga ee wax akhriya bulshada gobolka sool magaalada laascaanood dadka jecel wax akhriska waan ugu talagalnay barnaamijyo maktabaddu ay leedahay oo hadda aan rabno inaanu diyaarino waxaa ka mid a inaanu qiimeyno dadka ugu akhriska badan gobolka waqtiga saacadaha loogu akhriska badan yahay buwaagta soomaaliga ah ee manhajka soomaaliga ah dadka qora cid kastoo qorta buug oo magaalada laascaanood joogta ama cid kastoo jecel inay buuggooda la akhristo way noo keeni karaan fayl aanu u sameynay somaali culture ama buugta soomaaliga loogu talagalay baanu u gelinaynaa shalfis kaas baana qofkaas buuggiisa laga akhriyi karaa haddaad buug maanta qorto laascaanood oodan buuggii maktabad dhigin yaa akhrisanaya xaggee laga helayaa bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah magacaygu waa siciid awil axmed dhigta jaamacadda nugaal qaybta caafimaadka yartiri saa ognahay faa'iidada wax akhrisku aad iyo aad u muhiim tahay maadaama qofku intuu akhriyu yaqaano saa darteed waxyaalo badan baan ka faa'iiday intaadan joogay isbuucanaa la furay baan ugu horeysa anaan imi waxyaalo badan baan ka faa'iiday maalintii saddex saawa ilaa ugu yaraan waan ku bixiya waxyaalo badan baan ka faa'iiday ardayda waxaa wacan inay wax akhristaan bal waxaan ku weydiinaya bal ka hor markii hore maktabad magaalada ma lahayn marka hore waxaa ma ool waxaa ma jiri jiray meel wax ka akhrisanno nootyadan lasiiyon ba akhrin jirnay iyo waxa interneetkan ka faa interneetkan ka raadsano saa daraaddeed hadda laakiinse waa la furay inta yeelana markaan akhrisanay waxaan doonaynaa wax micnihii kasii badanoo ii sheeg bug badanoo lasii kordhiyo waxaan sidii hadda talaabadan loo qaday talaabada laabtan in la qadan jeclaan in la qado magacaygu waa faxdi cabdiraxmaan maxamuud xaqiiqatan waxaan leenahay hambal iyo hambaliyo jaamacadda nugaal qaybtana noo soo kordhiseen islamarkaana noo xoojiseen waxaynu u baahannahay bugaag ku qoran luuqadda soomaaliga ah waayo dadku waxaad moodaa inay kasii sibqayaan ama kasii fogaanayaan mar kasta oo ay wax akhrinayaan waxay akhrinayaan bugaag ku qoran afka qalaad ama carabi ahaato oo luuqadeenna labaada ama ha ahaato luuqadda afka ingiriisiga oo ma jirin maktabad wax lagu akhristo dadkana dhibaato waxay ku han jirtay xitaa hadduu doonaya inuu wax akhristo xaafadda kuma akhrisan karayn oo dadkaa dhibayay sidoo kale ardaydoo keliya maaha dadka yimaada waxaa yimaada shaqaale adigu waxaad ka mid tahay shaqaalaha hayadaha ka shaqeeya gobolka bal iga sheekeeya halkan maxaa u timina waxaan u mahad celinayaa v o a waan salaamayaa cabdikariin sakhaaso halkan waxaan u imaadaa inaan wax ku akhristo oo waxaa la dhahaa readers are the leaders dadka wax akhriya waa iyaga hogaamiyayaal ah marka akhrigu waa muhiim jiddan marka waxaan u imaadaa inaan intaan suuqa fadhihi lahaa aan halkan wax ku akhristo marka markii hore dee ma jirin oo maktabaddu dhallinyaradu aad bay uga hadli jirtay marka waxaad leedahay arrinkan waa arrin guul oo magaalada laascaanood u hoyday horeyna waxaan u tabaynay iyadoo dhallinyaradu ay ka hadlayaan dhowr bilood ka hor maktabadda
haa cabdikariinow aad iyo aad bay muhiim ugu tahay qof kasta oo gobolka jooga ama ha dhigto jaamacad ama ha dhigto dugsi sare ama ha dhigto macad n aad bay muhiim ugu tahay oo runtii eh, dee waxaa jira nolosha bini'aadamka ka mid tahay in wax la akhriyo oo sida qofkii dee uu ugu baahan yahay wax la dhaho n inuu biyo cabo sharaab cabo baa ruuxdina waxay ugu baahan tahay in wax la akhriyo dee si qofkii maskaxda uga karo marka aad iyo aad iyo aad bay muhiim u tahay waanana xoojinaynaa weliba kale asxaabteedoo kale waxaan sii xoojinayaa in afkii soomaaliga ila inagu soomaali baynu nahay afkii soomaaliga in insha allah la helo baanu jeclaan lahayn haddii ay jiraan dad asbuug qoray oo kale aan halka hawada u marinayaa aadna waa ugu faraxsanaya aadna waa ugu bogaadinaya dadka ku howlan inay librariga update gareeyaan runtii maktabadaha ayaa waxay ahaayeen kuwo horay si weyn ugu yar gudaha magaalada laascanood iyada haatan la dareemayo dadaal fara badan oo ay samaynayaan barayaasha dugsiyada sare ee jaamacadaha iyo macaahidda kala duwan in la hirgeliya maktabada ay wax ka akhristaan dhallinyarada magaalada laascanood iyadoona horey dhallinyaradu ay si weyn uga caban jireen inaysan helaynin goob ay wax ka akhristaan iyadoona dugsiyada gaarka loo leeyahay ee maktabadaha si weyn looga wado magaalada laascanood cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood aad buu mahadsan yahay cabdikariin olol oo warbixintaasi ku eegayey goobo wax akhris oo laga furay magaalada laascanood halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v haatanna dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa heesu ku luuqeeya fanaanka cabdiqaadir jubba waa heesa shams
عشقي قول
codka fanaanka cabdiqaadir jubba intaaynu kaga soo gudubno haatana waa dhinacii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aan idin dulmarno maanta iyo berito waxaa la ciyaari doona kulamo ka tirsan champions liiga iyadoo guruubyadu ay weli kulamada ay ciyaarayeen yihiin kuwo xiiso badan maanta kulamada dhici doona gruubka e haddaynu ku horeyno waxaa wada ciyaari doona kooxaha c s k moscow iyo tottenham hotspur f c monaco oo waddanka faransiiska ka socota waxay la ciyaari doontaa naadiga bayan liverkusen oo waddanka jarmalka matalaysa gruubkaasi kulamadii hore ee dhacay ayaa nadiga monaco waxa ay tahay mid guul gaartay oo iyadu hogaaminayso bayan liverkusen iyo c s k moscona waxa ay yihiin kuwo markaa min hal dhibac iska leh kadib markii ay bareej galeen tottenham hosbar oo laga awood roonaadayna kulinkii ugu horreeyey ayaa iyadu kaalinta afraad fadhida gruubkaasi oo aan wax dhibac iska lahayn waxaa sidoo kale ciyaari doona kooxaha brusia dortmund oo ka socota waddankaasi jarmalka iyo real madrid oo sbaina kulankana ayaa ah kulan xiise badan iyadoo la xasuusto kooxaha real madrid iyo brusia dortmund inaysan ahayn markii ugu horreysay oo ay ciyaaraan iyadoo sanadkan labada kooxoodba ay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan oo taageerayaasha dhinaxyaduba ay jeclaysteen kooxda sporting ayaa la ciyaari doontaa naadiga warzawa gruubka f waxaa min saddex dhibcood iskale naadiyada brusia dortmund iyo real madrid iyadoo labada kooxood ee sporting iyo warzawana ay yihiin kooxo markaasi guul raadinaya gruubka g kulamada la ciyaari doono maanta ayay qayb ka yihiin f c copenhagen waxay la ciyaari doontaa naadiga club brug naadiga leicester city oo waddanka ingiriiska ka socota waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee f c borto ee waddanka portugal waxaana gruubkaasi hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee leicester city oo kulankii ugu horreysay adkaatay iyadoo f c copenhagen iyo f c bortona ay min hal dhibac iska leeyihiin maadaama labadaasi koox ay bareejo galeen kulankii kan ka horreeyey waxaa ciyaari doona kooxaha dinamo zagreb iyo yuventus naadiga f c sevilla oo waddanka sbain ka socota waxay la ciyaari doontaa naadiga lyon ee waddanka faransiiska gruubkaasina waxaa hogaaminaya naadiga lyon ee waddanka faransiiska oo iyadoo saddex dhibco iska leh yuventus hal dhibc ayay iska leedahay f c sevilla dhibcayay iska leedahay dinamo zagrebna wax dhibca iskama lahan maalinta brita arsenal iyo f c basel ayaa dheeli doona naadiga rasgard iyo baris san germany ayaa wada ballansan basiktas dinamo cave ayaa sidoo kale beri dheeli doona s c napoli iyo benfica ayaa wada ciyaari doona halka gruubka c brusia manshan galadbakh iyo barcelona ay wada dheeli doonaan naadiga manchester city iyo celtic ayaa wada ciyaari doona gruubkaasi c gruubka d atletico madrid iyo bayan munich ayaa ah kulan xiise badan oo la wada sugayo f c rastov iyo b s v inhoven ayaa sidoo kale wada dheeli doona dhegaystayaal natiijooyinkan iyo waxyaabaha kulamada ka soo baxa barnaamijyadeena dambe ciyaaraha ayaad ku maqli doontaa dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaa inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan haatanna gaalkacyo deegaanada soomaalidu degto waxay leeyihiin ciyaaro kala duwan oo ay dadweynuhu ku madadaashaan tusaale ahaan deegaanka dabarre ee gobolka galguduud waxa uu dhallinyarada iyo waayeelka halkaas ku dhaqani ay aad u xiiseeyaan ciyaar loogu magacdaray olol haddaba wariyaha v o ee magaalada kaalkacayo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ku eegaya dhallinyarada ku dhaqan tuulooyinka gobolka galgaduud ayaa xilliyada ay ka nasanayaan howlahooda maalinlaha ah waxa ay ku madadaashaan ciyaaro ka duwan kuwa magaalooyinka laga ciyaaro tuulada dabare oo ka tirsan gobolka galgaduud ayaa dhallintu isugu soo baxdaa fagaaro si ay u ciyaaraan ciyaar loogu magacdaray olol taasi oo u gaar ah dhallinyarada ragga ah mustaf cabdi maxamed waxa uu ku sugan yahay deegaanka dabare kana mid ah dhallinta ku caanbaxday ciyaarta olol waxa uu ka waramayaa ciyaarta iyo sida loo dheelo ciyaarta abo waxaa waaye matalan oo kale sida banooniga banooniga oo kale hadda laga soo qaadan karaa waa laba kooxood oo iska soo horjeeda sida banooniga ugu yaraan shan qofood iyo shan qofood waaye ugu badnaana toddoba iyo toddobawa xilliga uun tobanka saac oo galabnimona waa bilaabataa koob iyo tobanka iyo barkana waa lagu kala tagaa saasay ka koobantaha see loo ciyaaraa marka waxaa la ciyaarayaa shanta iyo shanta iska soo horjeeda dhuuruqasho qaangaara waayo dad waaweyn dheelayaan horta shantan isla joogtaa waxba iskama qaado shanta kale iyo shantan laba iska soo horjeeda waxa looga qaadaa tobankaas qofood maxaa la kala qaadanayaa waxaa la kala qaadanayaa gaxanba wax oo hebela sida kowda la dhaha marka la bilaaba markii laga daba tago gacantaa lagu taaba oo gacantaa looga soo qaadaa waa la taabaa jirkiisa waa istaabasho aa haddii aan la taaban iyo uu sida ku tago goolkiina waa u dhalaha haddii la taabto kii ou taabtay isagu ma taaba karo habaraa la yidhaahdaa hamaasad aad u kacsan waayo dad badan inay fiirsadaan ay macquul tahayo waxyaabo badan aa ka fahmi karto aad loo dheelo aabo oolkaasa aad loo ciyaaraa oolkaas iyo aad loo ciyaaro hadda kubaddu meesha waa ku yartoo aad looma ciyaaro laakiin oolkaas aad loo xusiya looga dheelaa jidid caafimaad oo kabaxa iyo jirdis iyo waxbaba waxaasu iska leeyahay haddeer qole gooniyu ku taageerta oo gacansiin ahoo haddeertaan wax looga disho gooniyu ma jirto dhallinyaradiina marka ma kooxihiinna magacyo ma leedihiin mayo waxay u badan yihiin il galabba dhankii la raba leesu raaco wax qubtan la yidhaha lagu dheelaa galabta ninkii aniga ila jiray waxaa maquula berri qubtan kale uu nin kale ku raaco ha oo lagu kala qaato maanta nigu kula jiray berri haddana uu ninka kale la jirooday laga bato ciyaarta oo ah mid aad u xiiso badan islamarkaana dad badan ay usoo daawasho tagaan ayaa inta ay ciyaartu socoto sida ay xamaasada dhalintu tahay waxaa mar kale ka waramaya mustaf codba waa sidii wax loo dhigto laakiin betelanba waxay u badan tahay laba degaan inay badan isu timaado qole laga raayo oo laga badso qoladaasu meeshaas waxay kala tegayeen kalsooni xumo iyo waxay kala tegay ilaa iyaku iscaasido hebelow maanta waa lagu gasay waa lagaa dhalshay waa banooni oo kale qolada dhalidana waxay hele aad iyo aad ay idu u faraxsan tahay iyo waxay ku sheekaysayeen qaabkay wax u dhalsheen iyo sida maanta ay u guulaysteen iyo waa iska faraxsan yihiin gobolka galguduud aara aada looga ciyaaraa gaar ahaan tuulada dabare ama degaanka dabare aad ugu badan inta oolka lagu dheelo iyo sida dhagax yaalo kale iyo ha waxyaaba badan ay qabtaa waa jiraan laakiin ilaa dhalinyaradu say u badan tahay waa ay ciyaartaa ilaa boqol ragaa lagu tilmaami karnaa usi maaha dad badanaa fiirsaa oo waa yeelaa kooxna guuldaray la tegaysaa kooxna guul galabta kale waa sidoo kale waa ku faraxsan yihiin boqolkiiba sagaashan markay xabad dhalato taageera labada geesla kala jirta aa iska camiro oo iska farxe oo laga yaabo inay waxba dhiibaanba wax sida kuftinta jilba murux iyo xusullahoodaa murxay iyo isku dhac wax saas oo haddeertaan aan waxa qof loo raacda aan lahayn oo dhalinyarada is isu raacnaan soo gaara aad iyo aadaan u faraxsanahay galabta guusha anigu aan haysto oo aniga ciyaartooyda aniga la jirtaa galabta ay guulaysato aadaan u faraxsanaha maayo gabdhuhu ma ciyaaraan laakiin marka la dheela inay meel ka fiirsadaan waa dhici kartaa inkastoo gobolka galgaduud ay ka jirto ciyaaro badan oo dhalintu ay ku madadaashaan haddana deegaanada miyiga ah waxaa aada looga dheelaa ciyaarta ool taasi oo marka la ciyaarayo ay dad badan usoo daawasho tagaan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo waa hagaaga cabdiwaaxid aad buu mahadsan yahay haatana gabagabadii idaacaddeennan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu soo gaadhnay waxaanu idinkaga tegaynaa codka fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole intaaynu mar kale kulmaynana waa ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo sahre ciidla nuur iyo dhammaan asxaabtii ka qayb qaadato idinla sidaa iyo nabadgelyo
qolqolkaad ku ababtiyo qaali hooyada iyo umani ku dhalayba qaladka ilaasho waa qiimo badanto allah qaadire oge qalbigaad ku taala qaladka ilaasho waa qiimo badanto allah qaadire oge qalbigaad ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaad tan naftu kugu qabo